inamaa bacd darsigana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda saddexiy tobnaad oo suuratu nisa ka mid ah wuxuu rabbi yihi subxaanahu watacaala tilka xuduud allah waman yuطic illaha warasuulahu yudkilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar khalidiina fiiha wadalika alfawz alcaziim suuradda laga soo bilaabo bilowgeeda ilaa halkan laga soo gaadho waxaa lagu soo jiray axkaam badan axkaamtii guurka qaar ka mida laga hadlay agoonta xoolaheedii baa laga hadlay waxaa laga hadlay dhaxalkii baa laga hadlay arrimaha markii lasoo faahfaahiyey kadib ayaa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala tilka midaas lasoo sheegay xuduudullah sohdimihii ilaahay wey waa sohdimihii ilaahay dhigay waman yutic illaha ruuxii alla ateeca warasuulahu iyo rasuulkiisa yudkhilhu wuxuu gelinayaa alle kaa isagaa jannaatin jannooyin buu gelinaya jannooyinkaasoo tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashu ay socdaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa jannaadka dhexdeeda ay ku waarayaan wadalika kaas oo jannada gelitaankeeda iyo kuwaaritaankeeda ah ayaa alfawzu liibaan ah alcadiimu oo weyn aayaddani macnaha waxay inoo faa'iideyneysaa arrimihii laga soo hadlay waa xuduudo iyo sohdimihii ilaahay dejiyey subxana wa tacaala ama dhaqaalihii ama tii hore ku saabsanaadeen ama dhaxalkii laga tegay iyo qaybintiisa ha ku saabsanaadeen waa sharci ilaahay dejiyey subxaana wa tacaala sharcigaa ilaahay dejiyey iyo soohdintaa uu sameeyey xuduud ee ku salaysan xikmadda ku salaysan waxaa laydinka baahan yahay inaad raacdaan ruuxii alla ateeca iyo rasuulkiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala saa uu wax u dejiyey u rumeeya kadibna u dhaqangeliya ruuxaasi ilaahay wuxuu gelinayaa jannooyin hoostooda ay qulqulayaan webiyaasha wayna ku waarayaan liibaanta weynna wataasu rabbi ilahi subxana wa tacala ayib taasi marka waa ruuxa muslimka ah ee sharciga ilahay u hoggaansan subxana wa tacaala axkaamta ilahay buu u hoggaansan yahay diyaar buu u yahay waana rumeeyey inuu qaatana diyaar buu yahay kaasi abaalguudkaasu ilahay agtiisa ku lehay subxana wa tacala tilka midaasi xuduudullah soohdimihii ilahay wey waa sharcigii ilaahay xalaalayntiisi iyo xaaraamayntiisi wey waman yutic illaha ciddii alla ateecdo warasuulahu iyo rasuulkiisa oo waxau warkooda qaata sharcigay la yimaadeenna fuliya yudkhilhu alla wuxuu gelinayaa kaa jannaatin jannooyin buu gelin jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayso ama dureerayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaasha yani geedaheeda iyo guryaheeda hoostooda ayay wabiyaasha qulqulayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannaadkaa dhexdooday ku waarayaan wadalika kaas ayaa alfawzu liibaana alcadiimu oo weyn waman yacsi illah waman ciddii yacsi illaha alla caasiya warasuulahu rasuulkiisa oo wayatacadda gudba xuduudahu ilaahay soohdimihiisa gudba yudkhilhu alla kaa wuxuu gelinayaa naaran naar buu gelinaya khaalidan xaaluu yahay mid ku waaraya fiiha naarta dhexdeeda walahu waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaano u saaxiib ah ihaaneeyo duleeya macnaheedu waxa weeye kaasi waa ruuxii hore laakiin midkii ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya sohdimihii ilaahay dejiyeyna gudbaayay naar buley kaas waana ku waaraya cadaab ihaaneeyo oo duleeyo oo karaamada ka qaadanaya ilahay waa gelinaya subxana wa tacala kaasuu leeyahay macana marka isyaanka waxaa laga wadaa ama inaad inkirtaba oo tidaana dhaxalkan iyo qaabkan loo qaybiyey waa qaab aan macnaha waxaway xabaari ahayn qaab aan sax ahayn yani waxawey waa laga fiicanya taasi waxa weeyaan waa cisyaan inaad beeniso waxaa kaloo la mid a inaad tidhaahdo waa rumaysnahay waana sax laakiin ma qaadanayo waan diiday oo xoolihii markii laga tago ama dardaarankii maydku ka tegay ama xoolihii agoonta ama yani shuruucdii diinta inaad saa doonto ka yeesho waa xadgudub xaddii xuduuddii iyo sohdimihii ilahay dhegay baad tilowday labadaa ruuxi waa qolada naarta ilahay iskale subxana watacala saas weyaan ayib waman yacsi illaha ciddii alla caasida wa rasuulahu iyo rasuulkiisa marka ilaahay naxariistiisu waxay ku jirtaa kolba sohdintiisa saad u ilaaliso haddaad ilaahay sohdimuhu dejiyey iyo sharcigiisa aada ilaaliso ilaahay naxariistiisii baad heli haddaad ilaahay sohdimadiisii iyo shuruucdii uu dejiyey aada ka tilowdo ama beenisana naar ilaahay baad leedahay subxana watacala adaa garanaya marka meeshaas isdhigi lahay waman yacsi illaha ciddii alla caasida wa rasuulahu rasuulkiisa oo wayatacadda gudba xuduudahu ilaahay sohdimihiisa gudba yudkhilhu wuxuu alla kaa gelinayaa naaran naar buu gelinayaa khaalidan isagoo ku waaraya fiiha naarta dhexdeeda walahu waxaana usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday muhiinun oo ihaano u saaxiib oo duleeya ihaaneeyo oo karaamada ka qaada saasay maana marka ruuxii inkira axkaamtan khaasatan dhaxalka ku saabsani waa gaaloobaya bilijmaac ama madaxweyne ha ahaado ama wadaad ha ahaado ama nin kale ha ahaado ninkii axkaamta ilaahay dejiyey iyo dhaxalka saa loo dejiyey inkiraayo oo yidhahda wax jira ma aha waa gaal islaam lagu tirin maayo saasay maanaa muslim ma aha maxaa yeelay siduu ilaahay subxaana watacala inoo soo sheegay isagaa garanaya addoommadan isagaa iska leh xoolahanna isagaa iska leh kan dhimanayana isagaa u dhiibtay isagaa u dhiibay markii hore hadduu ka dhintayna ilahay baa u taliyay xoolihii adigu xaggeed ka soo gashay markaad macnaha shuruuc kale iyo nidaam kale u dejisanaysa xoolaha xaggeed ka soo gashay maadan tabcamin kii lahaa ee asalkiisa abuurtay ma tihid kan lahaa maadan lahayn bal jidka aad ka soo gasheed shuruuc ugu dejisanayso ninkanoo maxaa dhex jira maa sharci saa u faahfaahsan oo dhaqaalaha laga dhintay nidaam u dejinaya oon diinta islaamka ahayn ma jirto wakaas soo hela wax jira maa shuruucda kale adduunka ka jira bini aadam dejistay kulligoodii waxay ku kooban yihiinuun ninku hadduu dhinto ilmihiisiibaa iskale wuxuu ka tago ama xaaskiisiibaa iskale laakiin qaraaba meesha ma jirto hooyihi aabbo walaalo adeero ilmaadeero yani waxa weye ma ma jiraan saas weya sharcigan ilaahay baa soo dejiyey subxaana wa tacaala maadaama uu soo dejisayna waa dhamaystiran yahay shuruucda bini aadamku dejiyeyna waxay caan ku taho astaanteedu ay tahay naqsi iyo dhimanaan baa asal u ah saas weya wallaati yaatiina alfaaxishata min nisaikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum wallaati kuwa wallaati kuwii yaatiina la imaanaya alfaaxishata kuwa la imaanaya xaaladda foosha xun oo min nisaa'ikum dumarkiina ah fastashhiduu marageliya oo markhaati uga dhiga calayhina dushooda arbacatan afar oo minkum idinka idinka mid fain shahiduu hadday markhaati kacaan afartii oy ku markhaati kacaan faaxishadii inay samaysay faamsikuuhunna haya kuwa iyaga ee zinaystay filbuyuuti guryaha dhexdooda ku haya xataa yatawafaahunna ilaa uu ka oofsado almowtu geerid ilaahay ka oofsado oo amase yajcal allahu alla uu yeelo lahunna ayaga uu yeelo sabiilan jidkii a ku bixi lahayn ayadaa waxay ka hadlay dumarka faaxishada waxaa loo yaqaanaa inta badan waa xaalada aada u foolxun dembiyadaa ilaa sii kala foolxun inta badanna qur-aanku wuxuu u isticmaalaa zinada leanna aada bay u foolxunta marka dumarka midii foosha xumayd la yimid oo haweenkiina ka mid a muslimiintka macnaha afar markhaati u raadiya oo idinkaydin ka mid a inay gashay dembigan haddayna qiranin hadday qirato la geray oo iyadu iskeed iskaga qirato laakiin hadday inkirto afar markhaati oo ragga oo idinkaydin ka mid a loo waa in loo helo u raadiya haddii afartii markhaati ay ku markhaati kacaan oo weliba aan ahayn yani waxa weeyaan malamala aan ahayn si dhaba iyagoo u arkayay ay ka markhaati kacaan xukumku muxuu noqonaya maxaa lagu ciqaabaya ama lagu ganaaxaya guryaha ku haya baa layihi yayna bixin mar dambe bixitaan yayna u suuroobi ka celiya bina baxan guryaha ku celiya ilaa ama toodii ugu timaado guriga iyagoo ku jira ama ilaahay xaggiisa jidkii ay ku bixi lahaayeen uu ka yimaado labadaa mid ka mid ilaa ay yimaadaan aayaddani marka waxay ahayd aayadihii soo degay markii hore oo ku saabsanaa xadda zinada xukunkuna wuxuu ahaa in guryaha lagu celiyo oyna bixin ayib laakiin gadaal dambe baa waxaa soo degay aayadaha odhanaya ha la xado oo hadday gabarh tahay oo guur u horrayninna jeedan ha lagu dhufto boqol jeedan haddii guur u horreeyeyna dhagax ha lagu dilo jidka ilaahay uu leeyahay ilaa xagga ilaahay jid ka yimaado waka oo aayadaha dib ka imaan doonee xukunka nasakhi doona saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal ly waslam xadiidka cibaadat bnu saamit khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu miatin wataqriibu caam watayibu bitayibi jaldu miatin warajmu saasuu nabigu uri sal lay slm iga qaada buu yii iga qaada iga qaata iga qaata alla subxaana watacaala jid waa u yeelay soo aayadena ma dhihin aw yajcala allahu lahuna sabiila ilahay jidkii waa u yeelay iga qaata buu nabi uri sal lay slm jidkii marka waxa weeye haddii labadan xumaanta sameeyee faaxishada ku dhacay ee zinada ku dhacay ay yacni haweenayda ku dhacday ay tahay ama nin ha aad ama haweeney ha noqdo haddii ayna guur u horraynin oo bikra yihiin jaldu mi'atin boqol jeedal iyo waxa weye wataqriibu caamin sanad la masaafuriyo haddiise laakiin ay fayib yihiin oo ninkina guur u horreeyey iyadana guur u horreeyey ama labadooda mid ka mida u horreeyey marka waxa weeyaan waa yacni jaldu mi'atin warajmu buu nabi uri sal ly slm labadooda kii guur isagoo u hormaray zinada ku dhacay waa in boqol jeedalla lagu dhufto kadibna dhagax lagu dilo taasaa la isugu daray xadiidkaasi waa xadiis saxiixa oo kusoo arooray saxiixu muslim kusoo arooray wey macanaha imaam axmed iyo muslim yaa soo saaray marka aw yajcala allahu lahuna sabiilan aayaddani waxay ahayd xukumkii hore laakiin waxaa ka dambeeyey jidkii la sugahayay baa yimidoo ay ku bixi lahaayeenoo waa la xadi ama dhagax baa lagu dili ama haddii kaleeto macnaha waxa way maaragtay jeedal baa lagu dhufanaya boqolkii jeedal wallaatii kuwa ya'tiina la imaanaya alfaaxishata xaaladda foosha xun oo min nisaa'ikum dumarkiina ka mid a fastashhiduu markhaati geliya calayhina dushooda waxaad markhaati gelisaan arbacatan afar oo minkum idinka idinka mid afar nin ha loo qelo ma aha laba nin iyo saddex nin ma aha suuratu waxaan ugu tegi doonaa nuur hadday afar tiradu ka yaraato ragga saddexdee sheegay inay zinaysatay baa la garaacay tiradu hadday isdhinto saddexda sheegaysa inay zinaysatay baa waxaa lagu dhufanay mid walba siddeetan jeedal baa lagu dhufan maxaa ku geliy adiga waxaas haddaadan wax xubin banaanka marka hadday tiradii iska kaa dhintana iska tag haddaad isku gasho adoon tiro hubin xataa hadday intay afartooda yimaadaan mid uu ka noqdo saddexda kale waa la garaaci saas wey macanaha marka afar waa in la helo afar nin weliba oo caadiliina waa inay yihiin xuduudda shareecadu ay dejisay inta badan khaasatan xaddu zinaa in yacni markhaati muuqdan loo helaba wayba adag tahay maxaa yeelay ninka ruuxa labada iyagoo kala zinaysanaya afar ruux ay indhaha ku dhufteen oo weliba way isdul saarnaayeen ma ahee ay wixii isku jira ay arkaan waa kuwo banaanka dhigtay soo maa waa wax yani wax faraha ka baxday saas daraaddeed baa waxaan la haynin waktigii nabiga sal alay wasalam dad loo xaday markhaati lagu furay lama hayo laakiin waxaa la hayaa dad ictiraaftay oo iyagu intay yimin qirtay waxaa loo adkaynayaa marka jidka ay ku imaanayso xuduuddu ku imaanayso waxaa loo adkaynayaa si fudud dadka dhiigooda iyo naftooda si aan loogu gaadhin macana waa laga taxadaraya taxadar baa ku jira macana afar idinka idinka mida markhaati u yeero uu macnaha waxa weeyaan ugu raadiyo fa in shahiduu hadday marag furaan afartaas fa amsikuuhunna haya fi lbuyuuti guryaha ku haya guryaha ku celiya yeena bixin xataa yatawafaahunna ilaa uu ka oobsado almowtu geeridu ilahay ka oobsado ilaa geerigi ugu timaado iyadoo guriga ku jirto aw amase yajcal allahu alla uu yeelo lahunna ayaga sabiilan uu jid u yeelo ama ilaahay jidkay ku bixi lahaayeen uu u yeelo intaa inta laga gaadhayo guryaha ku haya waladaani ya'tiyaaniha minkum faaaduuhuma fain taaba waaslaxa faacriduu canhuma ina allaha kana tawaaban raxiima taasi waa aayaddaa hore waa dumarkii zinaystay oo xumaantaasi ku dhacay ama ha noqdeen dumar guur u horreeyey ama gabdho ha noqdeen aan guur u horreynin labadaasaa isku jira raggii zinaystay ka waran see la dhihi waa ka walladaani labada nin oo ya'tiyaanihaa faaxishada la imaanaya oo minkum idinka idinka mid a fa aaduuhumaa dhiba fa intaabaa hadday toobad keenaan oo wa aslaxa ay wanaajiyaan camalkooda fa acriduu jeedsada canhumaa xaggooda ka jeedsada ka daaya maxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid toobad aqbal badan raxiiman oo naxariis badan buu ahaaday iyaduna weli waktigii horaa ku jirnaa oo aayadihii yani dhagaxa lagu dilo ama macnaha waxa weeyaan ha la jeedlo intayna soo degin dumarkii waxaa la yidhi guryaha lagu hayo raggana markaa waxaa loogu teliyey oo la yidhi labada nin ee la yimid labada nin ee la yimid waxaa laga wadaa waa ninka guur u horreeyey iyo ninkaan guur u horreynin oo dhalinyaro ah walladaanida labadaasoo soo wada gelay ragga labaday ka ahaayeen labadoodiiba kii la yimaadaayey ha la dhaleeceeyo fa-aaduhumaa dhiba oo dhaleeceeyo way macnaha waa la dhibi oo waxaa lagu dhibi bay leeyihin culimada salafku bishatmi waaltacyiiri waadardi binnicaal waa la cay oo waa la aflagaadayn oo macnaha waxa weye kabaa lagu garaaci oo yani fartaa la isugu fiiqi oo waa la eedayn saas wey macnaha fa-aaduhumaa saasaa la yeelay waxaa la yidhi iyaga ciqaabtooda intaa ha looga dhigo maxaa yeelay ninkii haddii isaga la yidhahda guriga ku celiya hade dad buu mas-uul ka yahay isaga naftiisiina mas-uul buu ka yahay soo inuu shaqaysto ma baahan yaa masruufi hadii la yidhahdo guriga ha lagu celiyo haweentii la garayo guriga ha lagu celiyo haddii la yidhahdo cid masruufta waa la heli oo cid un bay xilkeedu saaran yahay isaga guriga lagu celin maayo laakiin waxaa la yidhi bulshadu uun farta ha ku fiiqdo hala dhalaceeyo intaasaa ugu filan macnaha meeshii lagu arka war waa kii zinaystay baa la dhihi bulshada cadaadiskeedu wax saalan maaha saas weyaan fa-aaduuhumaa dhiba haddiise ay soo noqdaan oo ka toobad keenaan oo wixii ay xumeeyeen hagaajiyaan oo camalkooda hagaajiyaan ka jeestada markaas daaya wey macana ka daaya dhalacaynta iyo ceebaynta iyo cayda ka daaya wey macana ayib marka saasuu xukunku ahaa markii hore laakiin waa la bedelay ayadana tii horaa lagu bedelayo hadduu ninka guur u horreeyeyna boqol jeedal iyo dhagax lagu dilo hadduusan guur u horreynina waxa weeyaan in boqol jeeda lagu dhufto wey hal sanadna la masaafuriyo saas way macana walladaani labada nin labada nin waxaa loo leeyahay yani raggu waa un mid laakiin laba waxay ku noqonayaan midna guur baa u horrey midna uma horreyn tafsiirkaasaa ugu fiican laakiin tafaasiir kalea ku jira labada aayadood walladaani labada nin oo ya'tiyaaniha faaxishada la imaanaya oo minkum idinkana idinka mid ah fa aaduuhumaa dhiba af iyo adinba ha laga dhibo afiyo adinba ha lagu dhibo fa in taabaa hadday toobad keenaan oo soo noqdaan oo wa aslaxa ay wanaajiyaan camalkooda fa acriduu jeesada canhumaa xaggooda ka jeesada maxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid toobad aqbal badan raxiiman oo naxariis badan buu rabbi ahday subxana wa tacala inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaalatin uma yatuubuuna min qariib faulaa'ika yatuubu allahu calayhim wakana allahu caliiman xakiima labada aayadoodba marka waa la nasakhay suuratu nuur aayadaha ku imaan doonaa la nasakhay halka waxaa laga guda galay maadaama la yidhi ilaahay tawbadda wuu aqbalaa tawbadda goormaa la aqbalaa fi suurati ali cimraan baynu kusoo marnay yani yaa tawbadda laga aqbalaa yaanse laga aqbalin waktigee la aqbalaa tiibaa haddana lagu celin wuxuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala inama atawbatu tawba aqbalku oo cala allahi alla dushiisii liladiina kuwii unbuu usugnaaday yacmaluuna samaynaya assuu'a xumaanta samaynaya bijahaalatin jaahilnimo darteedna ku samaynaya jaahilnimo sababteed bay u samaynaya uma markaa kadibna yatuubuuna toobad keenaya min qariibin wakti dhow toobad keenaya wakti dhow bay kusoo noqonayaan ku toobad keenaya fa ulaa'ika kuwaasi yatuubu llah alla wuu ka toobad aqbali calayhim dushooda wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan xakiiman oo falsanoo xikmadu saaxiiba tawbadda alla dushiisa uu isa saaray waxa uun iskale oy u sugnaatay kuwa xumaanta samaynaya jaahilnimo sababteedna u samaynaya markaa kadibna wakti dhow gudihii kusoo noqonaya oo ku toobadkeenaya jaahilnimada lagama wado xugumka shaygan uu samaynayuusan garanaynin oo isagoo moodaya inuusan dembi kaga imaanaynin buu sameeyey ma yaqaano sharci ahaan wixii maxalaal baa mise waa xaaraam markaasuu sameeyey kaas dambi soo gaari maayaan maadaama uusan garanayninba shaygu inuu xaaraam yahay saa lagama wado maxaa yeelay ruuxa haddii isagoon aqoon ulahayn shaygii uu ku dhaco dembi ba raaci maayo soo ma laa tu'aakhidnaa in nasiinaa oo akhta'naa waa inagii soo marnay iyo ilaahay inuu yidhi facaltu waa idinka yeelay iyo axaadiistii nabiga ku saabsan halkaasaan kusoo marnay kaa lagama wado marka jahaalada jahaalada waxaa laga wadaa ruux kasta markuu dembiga gelaya ama cilmi ha lahaado ama shaygay uusan cilmi ulahaanin khaladka iyo dembiga markuu gelaya waa jaahil saau jaahil ku yahay jaahil wuxuu ku yahay ilaahay aqoontii uu yaqaanay baa ka maqan iimaankii qalbigiisa ku jiray baa la qaaday oo maqan hadduu ilaahay qalbigiisa ku wen yahay dembiga maba galenba jaahilnimaa qaatay oo jahli baa ku dhacay marka ilaahay buu jaahil ka yahay maxaa yeele nin ilaahay yaqaanaayey kuma dhiirada wax ilaahay reebay subxaana watacala qalbigiisa waxaa ku fududaaday aqoontii ilahi subxana watacala iyo iimaankii baa ku fududaaday taa jaahil buu ku yahay waxaa kaloo uu jaahil ku yahay waxaa ka qarsoomaya marka uu dembiga gelayo dembigana dhibka uu gadaal kala imaan doono macaankiisan hore unbaa u muuqanay shaydaankiibaa ku qalqaalinaya zinadii iyo xumaantiibuu kugu qalqaalinaya dilkii dadka wuxuu uun ku tusayaa faa'iidadan degdega ah faa'iidana meehe waa wax ribo waxoogaagan degdega unbuu ku tusa waxaad jaahil ka tahay oo uu kaa qarinayaa maxaa ka dambayn doona soo jaahil waa jasan u lahaa taas way maanaa ruuxii khaladka gala oo dembiga gala kadibna wakti dhow soo noqda waktigaa dhow ee lagu xidhay waxa weeyaan waa sakaraadka ka hor qabla algarqara intayna naftu ku qabanin ama qoraxdu meeshay u dhacda inay ka soo bixin waa wakti dhow muddadaa gudaheeda ku toobadkeen haddii aad waktigii sakaraadku kugu yimaado waa qolada soo socota iyaga toobadda la iska yeeri maayo markaas marka min qariibinta saasaa laga wada waktiba waktigu ka dhow yahayna way kasii fiican bal waxaa fiican dembigaad gashay lix saac intaysan kasoo wareegin inaad toobad keento od ilahi usoo noqoto subxana watacala maxaa yeele rasuulkeena ka sugantay sal lay slam xadiid uu leeyahay yani malaga sayi-aadka iyo dembiyada qoro oo bixi bidixda saaran wuxuu u kaadinayaa oo qalinka kor u haynayaa lix saac lixdaas saac la xariiqi maayo waa lagu sugi hadduu lixdaa saac gudahooda addoonkii kusoo noqdo ku toobadkeeno la qoriba maayo ilahi waa ka dhaafaya subxana watacala hadduu kusoo noqon waayo sooma waa la qori mar walba marka waktigu uu degdego oo toobadda aada dejisaba way kasii fiicanta laakiin min qariibinta hadda waxaa laga wadaa intayna sakaraadku kugu imaanin muddadaa ka gaartay oo maadaa garanaya goortu sakaraad kugu imaan doonta ya inaadan xanuunsanin baaba laga yaabo oo adoo jidka gudbahaya un baabur kugu dhufto dhag baaba dhibatayba adoo iska socdoo diyaarad raacay oo caalamka lagu sii soco inayba diyaaraddii kula dhacdaaba suurtagal sakaraadba kuma qabanin saas daraaddeed macnaheedu waxa weye xilli walba adigu diyaar garow ku jiro xilli walba tawbada dadaj oo noqnoqo ilahay usoo noqo subxana watacala inama tawbatu tawbad aqbalku oo cala allahi alla dushiisa ahaad liladiina kuwii unbay usugnaatay yacmaluuna samaynaya assuu'a xumaanta bijahaalatin jaahilnimo sababteed ku samaynaya iyagoo jaahiliin ah oo ilaahay jaahil ka ah oo dembigan iyo dhibka ka imaan doona jaahilka ah bay samaynayaan uma markaa kadibna yatuubuuna uma markaa kadibna yatuubuuna tawbad keenaya min qariibin wakti dhow gudihii ku toobad keenaya fa ulaaika kuwaasi yatuubu llah alla wuu ka toobad aqbali calayhim dushooda wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan oo addoommadiisa ka warhaya xakiiman oo falsan meesha addoonka mudan in laga toobad aqbalo iyo midkaan mudnayn ilahay waa kala yaqaana shay walbana meeshuu leeyahay bu ilahay dhigaa subxana wa tacala walaysat tawbatu walaysat ma ahaanin atawbatu tawbad aqbalku liladiina kuwii uma ahaanin yacmaluuna sameeya asayi-aati xumaanyaalka sameeya xataa idaa goortii xadara uu xaadiro axaduhum axadahum midkood almowtu geeridu markay kusoo xaadirto qaala wuxuu odhanayaa markaa oo yidhi innii anugu tubtu waxaan toobad keenayaa alaana haddaan toobad keeni walaladiina kuwiina uma sugnaanin tawbadii tawbad aqbal uma sugnaanin yamuutuuna dhimanaya walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaasi labadaa qolo actadnaa waan diyaarinay lahum iyaga cadaaban cadaab baan u diyaarinay aliiman a suurad aan kusoo marnay lafteeda saas way macnaa qolada sayi-aadka iyo xumaanta iyo dembiyada ku dhex jira samaynaya markay geeridu kusoo xaadirtana odhanaya haddaan toobad keenaya sakaraadku markuu qabto oo naftu qabato haddaan toobad keenaya laga yeeli maayo kaas midka ku dhintay gaalnimo ee geeriyooday isagoon gaalnimo ka soo noqonina isagana toobad laga yeeli maayo labadaa qoloba cadaabka unbay gelayaan mayo ilahay waxba ka aqbali maayo subxana wa tacala saas way maanaa ayb walaysat mayna ahaanin altawbatu tawbad aqbalku liladiina kuwii uma ahaanin yacmaluuna samaynaya asayi'aati xumaanyaalka xataa idaa goortii xadara uu xaadiro axadahu midkood almowtu geeridu ay kusoo xaadirto yuuqaala wuxuu yidhi markii geeridu kusoo xaadirtay buu wuxuu odhanayaa ama yidhi innii anigu tubtu waan toobad keeni alaana haddaan toobad keenay haddaan noqonaya buu odhanaya macana taasi waxa weye tawbadii fircawn baa la dhahaa tawbatu fircawn a saas wey macana aamantu anahu laa ilaha ila aladii aamanat bihi banuu israaiil markuu arkay biyihii yani oo dhinacyaha ka maray oo macnaha waxa weeyaan uusan baxsan karin nafi qabatay wuxuu yidhi haddaan rumaynayaa ilaahi reer bani israaiil markaasa waxaa lagu yihi alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma hadda toobadkeenu lagaa yeeli wixii la ogaa intaad soo samaysay miyaad markii ugu dambaysa hadda ilbiiqsigan doonaysaa inay ku anfacdo lagaa diid baa layidhi saas way maana marka waxa weye inta ka horraysa o dhamaad janis haysataay ha sugin nafqabashada ha sugin laakiin intaanaad janis haysta hadda toobad keen oo berri toobad keen oo wakti walba ilahay usano ilahi wii dambi dhaafta ku hay maxay ku yeeli waxba ku yeeli maysa saas way maana walaladiina kuwiina walaladiina kuwiina uma sugnaanin a walaladiina walaa liladiina kuwiina uma sugnaanin toobad aqbalku yamuutuuna dhimanayay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaasi actadnaa waan diyaarinay lahum iyaga cadaaban cadaab baan u diyaarinay aliiban oo xanuujiya gaalnimo ninkii ku dhintana isaguna toobad male yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisuu nisaaa karha yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa yaxilu ma xalaal ma aho ma banaana lakum idinka idinma banaana an tarisuu inaad dhaxashaan annisaaa dumarka inaad dhaxashaan karhan qasbid ama mukrihiina xaaladin ku qasbay walaa tacduluuhunna ha xanibina laa tacduluuhunna ha dhibino ha xanibina litadhabuu inaad la tagtaan daraaddeed ha u dhibina bibacdi maa shay qaarkii aataytumuuhunna aada siiseen ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin xaaladii foosha xumayd mubayinatin oo cad xaalad fool xun oo iska cad inay la yimaadaan mooye wacaashiruuhunna la mucaamalooda dumarkii bilmacruufi si wanaageeda la yaqaano ula mucaamalooda fain karihtumuuhunna haddaad kahataan dumarkii haddaad kahataan xaasaskiina aha facasaa waxa waxay mudan tahay facasaa waxaa mudan an takrahuu inaad kahataan shay-an shay inaad kahataan facasaa waxaa mudan an takrahuu inaad kahataan shay-an shay inaad kahataan oo wayajcal allahu allana uu yeelo fiihi shayga aad kahateen khayran khayr kasiiran oo fara badan aayaddan qaybteeda hore ya ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisuu nisa'a karhan waxay kusoo degtay sida saxiixulbukhaariga ku yimid min xadiidi cabdillahi bni cabbaas waxaa kusoo degtay wuxuu dhaqan ay lahayd jaahiliyadii carabku oo dumarka ay kula dhaqmi jireen oo xuquuqdooda ay yani meel kaga dhici jireen bay aayadani burinaysaa meesha ka saaraysa waxay ahaayeen ninku markuu dhinto ninku markuu dhinto oo uu xaas ka tago xaaskaasi waxaa loo dhaxli jiray sida xoolaha loo dhaxlo kale nin qaraabadiisii ka mid ah unbaa imaanaya markuu dhinto oo islaamkiisii unbuu mara ku dul tuuranaya suu soordaya maruu qaadaya maruu ku dul tuuraya ninkaa marada ku dul tuurtay baa iskale marka hadduu doono wuu guursan oo uu ka helo hadday la qumanaan weydo guurkeeduna dadkanuuba kula xidhiidiyo dadka lagu guurin hadday taasi la qumanaan weydana meeshayba u joogiba sida xeesaan adhiga u xidhnaani way dhiman marka dhimashadu la sugi markay dhimato buu wuxuu xoolaa ay leedahay buu ka dhaxay saasay ku samayn jira waa dhaqan aada u qalafsan aada u qalafsan kiibuu marka alla subxana watacala meesha ka saaray waxaa la leeyahay dumarka aad dadkii iimaanka lahaayo idinma banaano inaad dumarka dhaxashaan saas bini aadam xorriyad loo karaamo leh sidii xoolihii oo kale inaad u dhaxashaan loo dhaxli jiray maya xalaal idinma abuura bilahi subxana watacala ma dhaxli kartaa saas weya arrinkaasi marka aayadda qaybteeda burinaysa qasab inaad ku dhaxashaan maya caadadaa iyo dhaqankaa jaahiliga aayaddu ay burisay waxaa la mid ah dhaqankeenna inagu aan leenahay ee dumaasha la yidhaha waa un kaa meel kale meel fogba ha u raadin waa dumaasha qasabkaawa haweenaydii haddii laga dhinto nin qaraabadaada ka dhinto ama walaalka ama cidun ka dhinto dadkii ninkan eheladiisa ahaabaaba islaanta ilaashanayaba nin kale agteeda ma soo mari karo ayadiina khiyaar iyo xorriyad ay nin kale ku guursato male ninkii usoo dhowaadana waa la dili laba mid marka ama waxay ku qasban tahay inay iyaga guursato ayadoo qasban oon rabin xataa midkay usoo xulaan ma diidi karto mid sakaraad oo naafo oo balaayo ku dhacda hadday usoo xulaan waa inay yeesho xataa ma diidi karto waa qasbanta khiyaarka labaad ee u furan waxa weeyaan inay guumaysowdo inay guumaysado cimrigeeda inta u laabani ay nin la-aan noqoto waa dhaqanka soomaalida ay leedahay dhaqan aada u xun wey marka shareecada islaamkana kasoo horjeeda bini aadamkani waa xor mana aadan iibsanin mana mulkin kartid haddii ninkeedii ka dhinto ama u yani waxa uu ka dhintana xor weeyaan nin alla ninkay doontay guursan maxaad ku yeelatay adugu hadday adiga ku damacdana way ku guursan haddayna ku damcinna xor wey ragga kale faraha badan ninkay doontay macnaha ay ay iswaafaqaan bay guursanaysa ma xanibi kartid mana qasbi karaysid laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karahan saas way mana dhaqanka soomaalida un dhe saas way mana waa kaa qaybta aayaddu qaybta hore wey waxaa qaybta labaad ay ka hadlaysaa walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi ma aatawtuhuna tafsir tafaasiir dhowraa ku jirte laakiin tafsiirka ugu fiicani waxa weeye inaad tidhaahdo dumarka ninku xaaskiisa uu qabo ay wada joogaane noloshu ka dhaxayso ayuu nacayaa waa nacayaa ha naco ma rabo inuu macnaha waxa wey la noolaado soo inuu iska furo maayan markaa ma furay wuu dhibayaa wuu cadaadinayaa wuu rafaadinayaa wuu kadeedayaa limada wuxuu rabaa waxoogaagii meherka ahaayee uu siiyey inuu ka soo ceshado wuxuu u dhibayaa intaa inay tidhaahdo warniyahow wixii aad kaa qaatay hadda kahor waan kuu celinay iska kaysidaa madax furasho madax furasho taasna way samayn jireen haddii gabadhan aadan rabin oo nicitaanku xaggaaga ka yimid iska siidaa haddii nicitaanku xaggeeda ka yimid oo iyadoo aynan ku rabin markaa waataan soo marno suuratulbaqara aan kusoo marno waa fidya way isfuran soo ma khuluci wey aynu suuratulbaqara kusoo marno laakiin inaad wax qaadataan rabtaa diidada iyo nicitaankuna adigu xagga uu ka socdaa jidka aad u maraysana waxa way gabadhii inaad dhibtood rafaadiso si ood xuquuqdeedii iyo gobashii iyo gurigii iyo diilkii ku dhibto si ay tidhaahdo niyow madaxaygaan furanhaya si ay kuu tidhaahdo ood xoolihiisaa kuugu soo ceshad kuugu soo noqdaan arrinkaasi arrin xun wey macna walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhunna marka waxa wey had qasbina waa tafsiirka cabdullahi bn cabbaas had dhibinana waa la dhihi karaa ha dhibina xaasaskiinii aada nacdeen ha dhibina si aad u qaadataan ood ula tagtaan waxaad siiseen qaarkii meerkii hadda ka hor aad siisay qaarkii inuu kuusoo noqdaad doonaysa saas daraaddeed baad u dhibaysaa macnaha ha yeelina sidaa iyada hal mar un baad yeeli kartaan waysaas waa goormo ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina hadday mid xaaladii foosha xumayd la yimaadaan ayagoo xaasaskiinii ah markaa waad u dhibi kartaan si ay isu
xaaladda foosha xun maxay tahay mufasiriin aada u fara badan waxay leeyihin hadday sinaysato ayadoo gobashaadii oo gurigaagii amay xumaan u dhacdo inaad markaa cadaadisoo tidhaahdo kuma sii daynayo maadaama aad ikhayaantay kuma sii daynayo iisoo cel waxaad iga qaadatay sidaana isku farawaadin karta culimada qaarna waxay leeyihin maya waxaa laga wadaa afxumo iyo isla weynin ninkii iska sarraysiinaysada iyo afxumo iyo aflagaado iyo dhaqanxumo iyada xaggeedii baa macnaha lala noolan lahay leanna faaxishada taana waa la yidhaha ama ninka qaraabadiisiibay aflagaadaynaysa ama isagiibay caayaysa yani ruux waxa weeyaan maaragtay aan lala dhaqan karin bay noqoto hadday xaggeeda dhaqanka noocaasi ka yimaadana waad dhihi kartaa dee isfuro wixii aan ku siiyey iisoo celi si aan kuu sii daayo saas le labadaa macnaba way soo gelayaan sida ibnu jaliil tabari uu dooranayo laakiin fasiirinta salafku midba midbu maraya macna waxaa marka rab kadib rabbi subxaana wa tacaala wacaashiruhunna bilmacruuf si wanaagsan dumarka ula dhaqma aada wada joogtaana noloshu idinka dhaxayso mucaamalo wanaagsan kula dhaqma oo macnaha mucaamalada wanaagsan waxa weeye sidii nabigeena sal lay slam yani hadalka u wanaaji oo dhaqanka u wanaaji oo hay-ada iyo qaabkaad adigu taalla ishagaaji sidaad u jeceshaha iyadaba inay suka hagaajiso oo biilka iyo masruufka iyo xuquuqday kugu leedahay si fiican usii wacaashiruhunna bilmacruuf intaa ka badan baa lagaa doonayaa nabigeenu sal lay slam wuxuu yihi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi bu nabi sal lay slam ka idinku khayr badan waa ninka reerkiisa iyo xaaskiisa ugu khayr badan aniguna waxaan ahay xaasaska ninka ugu khayr badan baan reerkayga reer ahaan markayladi mucaamalkooda anaa idinku fiican bu rasuulku sal alay slam reeraha iyo qaabka loola mucaamalooda marka xaggaasay khayriyada ku jirta maaha ad adayg iyo qalaf- qalaf iyo raganimayska raadin iyo inaad kula dhaqanto reerka maaha dalac fara badan bay u baahan tahay wacaashiruuhunna bilmacruuf rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waad garanaysaan waa la ciyaari jiray nabigu sal alay slam mar buu la oratami jiray rasuulku sal alay slam habeenkii buu la caweyn jiray oo la soo jeedi jiray mar mar buu xaasaskiisa o dhan hal guri inta laysugu yimaadaan la wada cashayn jiray hadhowtana la kala dareeri jiro mid walba gurigeedii aadi jirtay yani waxa weeyaan haddii khalad ka dhaco dumarkii nabigu waa u dulqaadan jiray sal alay slam wahakada wacaashiruuhunna bilmacruuf sidaasaa ilahay ugu talagalay subxana wa tacala dhaqan wanaagsan iyo dabacsanaan iyo isku kalsooni iyo wax oo laysla qabto iyo yani waxa weeyaan taasuu ilahay leeyahay subxana wa tacala dumarku kula dhaqmaan saas wey macana wacaashiruuhunna bilmacruuf haddaad karahaysataan oo aad kahataan sabra sabra oo ha sii daynina mar alla markaad waxoogaa xaaskaaga kaatada haddaad dalqad ku sii dayso hal naagoo kuu joogaysa musta soo maxaa yeelay mid walba meel unbay macnaha ka qanuucsanta bini aadan baa qanuucsan dumarna waa ku saxan jiraan haddaad midii wax yar aad karaahaysadaba aad tidhahdo maya mid wada raalli aan ka hayo aan raadinaya malaa jabadaan taa utegi doontaa mar haddii ilahi hubiye subxana wa tacala laakiin haddii laga heli maayo marka haddaad kahataan sabra waxaa laga yaabaa shaygaa aad kahateen in ilaahay uu idinka siiyo khayr weyn uu idinka siiyo maxaa yeele waa soo mar casaa an takrahuu shayan wahuwa khayru lakum khayrku inuu meesha ku jiraa laga yaaba caruur wanaagsan uu ilahay kaa siiya laga yaaba gadaal inaad ka wada fiicnataan baa laga yaaba ha ku deg deg saas wey macana macnaha waxaa laga wadaa guryaha jacayl in laguma dhaqo dad baa waxay la tahay haddii jacaylkiiba baaba-ada guriga lagu kala tegay guryaha jacayl laguma dhaqee marna jacayl baa lagu dhaqaa waa marku taagay marna naxariis baa lagu dhaqaa saas way macana sida ilahi subxana wa taala aayad kaleetaba uu ku sheegay oo qur-aanka yaa ayuha alladii xadiis saxiixa nabigu wuxuu ku lehy sal alay slam laa yafrik mu'minu mu'minatan ruuxa ninka mu'minka gabadha mu'minada yuusan ka cadhaysin maxaa yeelay haddii uu akhlaaqdeeda qaar ka mida dhibsado qaar buu ka raalli noqon saas way macana mid baa fool xun laakiin waa gaari soo ma mid baa macnaha dhinac ka dabeexad xun laakiin waa diin badanta soo ma mid baa wax badan ba adan ku qabin laakiin caruur wanaagsanoo baadiinay ku dhashay dhinac haddaad kala haysato dhinac baa ku fiican bini aadan baana saas dhammaystirnaan ma raheli mayside haddaad kala haysato sabra wanaaguna meesha ku jira laga yaabay saas rabbi ilahi subxana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa yaxillu xalaal ma aha lakum idinka xalaal idin ma aha an tarituu inaad dhaxashaan annisaaa dumarka karahan idinkoo qasbay qasab inaad ku dhaxashaan ma aha idinma banaan walaa tacduluuhunna ha hanibina ha dhibina ha qasbina oo ha dhibina litadhabuu dumarkiinii way aad wada joogteen litadhabuu inaad la tagtaan daraaddeed ha u dhibina bibacdi maa shay qaarkii aataytumuuhunna aada siiseen waxaad siiseen qaarkii baad cuntaan inaad la tagtaan oo idinku soo celiso saa daraaddeed ha u dhibina ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin xaalad foolxun inay la yimaadaan mooye mubayinatin oo cad xaalad foolxun cad inay la yimaadaan mooye hadday zino la yimaadaan waad samayn kartaa haddii afxumo iyo dhaqan xumo kaleeto aad ku aragtana waad samayn kartaa taas haa taa hadday dhacda haa laakiin ayadoon waxba la imaaninoo dembi lahayn inaad ku cadaadiso si ay kugu soo celiso waxoogaagii muhirka ahaa taasi waxa weya waa yani waxa weya banaxumo way taas wacaashiruuhunna la mucaamaloodoo la dhaqma dumarkii bilmacruufi sida wanaaggeeda la yaqaan sharcigu siduu dejiye wanaagsan iyo dhaqan wanaag kula dhaqma fain karihtumuuhunna haddaad kahataan fa casaa waxaa laga yaabaa yani halkaa waxaa ku jira fain karihtumuuhunna fasbiruu iska sabra wy macana maxaa yeele facasaa waxaa mudan oo laga yaabaa an takrahuu inaad kahataan shay-an shay inaad kahataan oo wayajcal allahu alle uu yeelo fiihi dhexdiisa khayran khayr uu yeelo katiiran oo fara badan ayaa laga yaabaa wy macana marka saa daraaddeed ha degdegine tartiibso wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waaataytum ixdaahunna qintaara falaa taakuduu minhu shaya ata'khuduunahu buhtaanan waisma mubiina tanina weli waxaa lagu jiraa guryihii iyo xaasaskii baa lagu jira iyo xuquuqdii wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawjin xaas bedelidii xaas bedel qaadashadii makaana zawjin xaas kale booskii xaas horoo qabtay baad rabtaa intaad furto kutu kale inaad ku bedelato oo wa aataytum aada siiseen ixdaahunna midood qintaaran maal badan aada siiseen falaa ta'khuduu ha qaadanina minhu maalka xaggiisa shay-an waxba ha ka qaadanina ata'khuduunahu miyaad qaadanaysaan buhtaanan xaal uu yahay masabid wa isman iyo dembi mubiinan oo cad wa kayfa sideebaad ta'khuduunahu u qaadanaysaan walxaal qad afdaa uu gaadhay ama uu gaadhsiiyey bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale uu gaadhay idinkoo isgaadhay waxoogaagii yaraasee baad ugu noqonaysaa wa akhadna oo wa akhadna ay qaadeen dumarkii minkum xaggiinna ay idinka qaadeen miihaaqan ballan lagu kalsoon yahay haliidan oo qaro weyn adag idinkoo laydinka qaado waxoogaaga yarkaas idin gurinaysa waxaa laleeyahay haddaad rabto haween hore haweenay horeod qabtay xaas horood qabtay intaad iska furto mid kale inaad booskeeda kusoo bedelato tii aada iska furtay hadda ka hor xoolo badan aad siisay qindaarka waa kaan soo marnay xoolo fara badan aad siisay meher baad u siisay siisma caadi aad u siisay guri baad ayada siisay dahab baad u iibisay dhar fiican baad u gaday hadda ka hor aada siisay oo xoolo badan aada siisay xoolihii aada siisay ha kaga noqon da faraha ka qaad yani ha qorqodoon ha ku noqon wixii gabadha aada siisay saasaa la leeyahy maxaa yeelay falaa taakuduu minhu shayan wax yarna ha ka qaadanina maxaa yeelay ma qaadanaysaan buu rabbi yihi subxana wa tacala isagoo masabid ah oo dembi weyn ah miyaad qaadanaysaan waxani waa kaa wareegay soo ma ha noqonin eygii mantagay ee mantagiisa ku noqday soo ma waxna waa xaq ay leedahay oo waa meherkeedii waxna waa waxaad siisay ood ayada ku sadaqaysatay intaad wada joogtayn ood isku fiicnaydeen hadda xaaladdu markay xumaatay wixii iisoo celi ay mantagay oo mantagiisii ku noqday buu nabigu ka soo qaaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macana waa xarab laysa lana mathalu sawm tusaale xun tusaale aada liito wey macana waxba ha ka qaadanin waxaa la yidhi oo seed u qaadanaysaan waa la yaab seed uga qaadanaysaan idinkoo isgaadhay ama isgaadhsiiyey seed isu gaadheen macnaha waad isku dhex waad isdhex gasheen waad isdhex gasheen maraad wada huwateen gurigii baad ku keliyeysateen yacni waxa weeye hawshii gogashaad wada samayseen idinkoo saa isu dhex galay waxoogaagii yaraayee kaa tegay maxaad kaga noqon oo waxuu ku noqon karaa intaasoo dhan baad u marteen waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin waxaa laga wadaa galmada isgaadhidda af ifdaaga waxaa la yidhahdaa isdhexgelidda la yidhahda lakin galmadaa laga wada a saas weeyaan maxaa yeelay waxaana halkaa laga faa'idaysanayaa mar haddii aad haweenayda u galmooto meherkeedii waa laazimaya waa laazimaya maana ninkii qisadii labadii islacnadayy ninkii xaaskiisii intay zimada isku sheegeen maxkamadda la keenay nabiga sal lay sl ee islacnaday markay islacnadeen oo kale xaaraamoobeen kadib buu ninkii wuxu uhi nabi allo xoolaa igaga maqan meherda iga qabtaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam wax xoolaa malihid oo maxaa dhacay waxaadan xoolo ugu lahayn haddaad run sheegtayna oo zinada aada ku sheegaysa ay runtaad ahaydna hadda farjigeedii baad ku banaysatay xoolaagii aad farjigeeda dhaafsatay waa kaa tageenoo soo noqod male iwarkaagii waad qaadatay haddaad ku been abuuranaysay ood been sheegaysayna waaba kasii xag jirtaa bu nabig sal alay slam marka meesha waxba kuma yaalaan mar haddaad marka gaadhood isgaadhaan meherkeedii waa u laazimay idinkoo isgaadhay seebaad u qaadanaysaa murbil subxana wa tacala oo haddana ay idinka qaadeen ballan adag oo qara weyn iyagoo idinka qaaday maxay ahayd ballanta adaga layska qaaday ballanta adaga la yska qaaday waxaa laga wadaa culimada salafka qaar ka mid a waxay leeyihiin waa guurkii guurka idin dhex maray soo ballan iyo heshiis ma saas weya waakhadna minkum mihaaqan haliida waa guurka idin dhex maray maxaa l waa heshiis labada ruux isguursanaya dhex maraya wey maana ama waxaad tidhahdaa sida culimada qaarka ay qabaan waa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ballantay idinka qaadane adayga badani waxa weeye haddii laysku fiicayo la wada noolaan karana in wanaag lagu wada noolaado haddii aan la wada noolaan kari waayana in si fudud laysku sii daayo taasay ballantu ahaydo miaaqa adagi kaa wey macana ayb kelimada ilaahay ee furuujta lagu xalaalaysta inay tahayna waa suurtagalo wastaxlaltum furuujahunna bikalimati illahi waa kii xadiiska nabiga sal lay slm kelimada ilaahay baad farjigooda ku banaysateen yani waxa weeyaan marka guurka la samaynayo kelimo ilaahay baa la akriyaa rabbi baa fasaxay allah isu kiin ogolaaday kelimadaa iyo culayskeedaa ballanku weeyana iyadana waa tafsiir wey adiga midkaad tidhahdaba ballanna waa laydinka qaaday waana isgaadheen see baad ugu noqonaysaa wey waxoogaa yarkaa macnaha wa in aradtum haddaad doontaan oo aad doonaysaan istibdaala zawjin xaas bedel qaadashadeed makaana zawjin zawj xaas kale bedelkeed inaad bedel qaadataan haddaad doonaysaan ama makaana zawjin xaas kale booskeed booskii hore tii hore ku jirtay baad rabtaan tu kale inaad ku bedeshaan wa aataytum oo wa aataytum aada siisaan ixdaahunna midood aada siiseen hadda ka hor qintaaran maal badan falaa ta'khuduu ha qaadina minhu qintaarka xaggiisa shay aan waxba ha ka qaadanin xoolihii faraha badnaa waxba ha ka qaadanin ata'khuduunahu miyaad qaadanaysaan qintaarkii buhtaanan asagoo masabid ah buhtaanka waxay leedaha waa been abuuradka w maxaa yeelay markaad leedahay xoolahan anaa iskale soo masabid ma malhid iyo iskale waxaadan lahayn markaad sheegato waa masabid cid wuxuusan mudnayn markaad dusha ka saartana waa masabid marka isagoo masabid a miyaad qaadanaysaan wa isman isagoo dembi a mubiinan oo iska cad dembi cad miyaad qaadanaysaan marka ilahi subxana watacala wa kayfa sidee baa ta'khuduunahu u qaadanaysaan waalxaal qad afdaa uu gaadhay bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale uu gaadho isdhex gasheen xaq intaa ka weyn baad isku leedahay haddaad garanaysaan wa akhadna oo wa akhadna ay qaadeen minkum xaggiina miihaaqan ballan lagu kalsoon yahay haliidan oo qaro weyn adag baa laga wada yani waxa wey shayga haliidka shayga qarada laga wada dhaha ballan adag oo qaro weynna ay idinka qaadeen seebaad macnaha waxa weeyaan aada ugu noqonaysaan ood uga qaadanaysa saas wey macnaha marka taasi waxa weeye gurigii haddii la kala tago allahuma hal xaalad aynu soo marno fii suurati lbaqara kusoo marnay yani wain khiftum an laa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi waxay isku furato markaasi dambi idinka soo gaari maayo waa goorma waa markay iyadu ku diidantahay iyadu kuma rabto ayadaa xaggeedu wax ka socdaan markaa kadib khuluc buu noqonayaayo wixii aada siisay wax waad kaga noqon kartaa taa lafteeda waatan soo marnayo waxaad ku noqon karto waa waxaad siisay un laakiin waxaadan siinin inaad codsato maalin waxaa lii sheegaya nin baa yimid oo wuxuu igu yidhi gabadh maraykanka jirtay nin meeshan jooga ayaa waxay tii warniyahu isoo fur isgaari weynay ninkii wuxuu yidhi lacag ha laga siiyo mar dambeo sasab iyo dhib iyo wax walba lala maray wuxuu yidhi lacag halayso maxaad rabtaa bal dalqadiiba shan kun oo dolar layga gado so wax la yaab lama malaha waxa weeyaan maalin gelinkeeda inuu ku taajiro ninkaas damcay soconaya maa waxaas wax soconaya maa waxaad ka qaadan karta keliyata waxa wey waa waxaad siisay xadiid saxiixa nabigeena waxaa kaga sugan sal alay wasalam wax ka badan intaad siisay inaadan xulxula ku dhacaynin haddaad qaadatana waa xaaraam saas maana marka halkaa mas'alo oo qeyd kaa wadata unbaad wixii wax kaga noqon kartaa taa lafteeda sida fiican waa sida kaleeto wey maana lakin waa masale sharci walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaai ila ma qad salafa inahu kana faaxishatan wamaqtan wasaa sabiila halka waxaa laga gudagelay yaa la guursan karaa yaad gaydaa oo guurkoodu kuu bannaan yahay dumarka ah yaadan se guursan karaynin faahfaahintoodii halkan loogu guda galay walaa tankixuha guursanina maa nakaxa maa dumar ma maa nakaxa waxa ay guursadeen aabaa'ukum aabbayaashii waxay guursadeen oo min annisaai dumarka ah ilaa maa qad salafa wixii hormaray mooye inahu maxaa yeelay inahu guurkaasi inahu isagu guurkaas weeye kaana wuxuu ahaaday faaxishatan xaalad foolxun wa maqtan cadho wa saa'a wuuna xumaaday sabiilan jid xaggii xag jid ahaan jid ahaanna waa uxuya tii ugu horreysa waa lagu bilaabay waxaan kuu banaanay inaad guursato islaamta aabbahaa guursaday ama ha furo ama ha ka dhinto waa aayada soomaalida qaarkeedna eeday dhahaan ama aayadaa dhe ama eedadaa ma guursan karto carabta jaahiliyadeedii way guursan jireen oo ninku aabihii hadduu dhinto ama xaaska furo isagaa guursan jira hadda yeel ay macnaha waxay doonaan marka masaladaasi waa la qur-aanku waa diiday rabbi waa diiday subxana wa tacala ayib sababta loo diiday wa ilaa wixii horreeyey mooyaan bale wixii hore idinka dhacay oo intaan islaamku soo degin dhacay taa waa laydinka saara laydinma haysto laakiin wixii hadda ka dambeeya aabbayaashiin xaasaskooda ha isugu dhawaanin ayib maxaa yeelay waa shay foolxun arrin foolxun arrin foolxun islaamtii aabbahaa la noolaa la noolow oo meeshii aabbaha adiguna macnaha waxay wax ka raadi soo arrin foolxun ma arrin foolxun marka waa wax foolxun oo dhaqan ahaan aan fiicnayn sidaas daraaddeed adiyaanta diimaha xagga samada ka soo degay kulligood waa isku waafaqsan yahin saas maanaa inaan la guursan karaynin aabbe xaaskiisa inaan la guursan karayn maana saas ta kale rabbi wuxu ui waa maqti waa caro cano ilaahay baa ku jirta ama waxaa ka imaan kartaba dadkii inay isu caroodaan wuxuu leeyahy ibnu katiir caleyh raxmat ullah inta badan ninku xaaskuu guursaday ninkii uga horreeyey wuu caroodaa ma aqaan wuxuu cadhaysiina marka haddii aabbaha oo xaaskan kaaga horreeya adoo carooda soo khatar maaha waa maqtan waa suurtagal ilaahay cadhadiisuna way ka laazimi oo way ka dhalanaysaa macna waxaa kaleeto rabbi uu ku sheegay wasaaa sabiilan jid ahaanna waa u xuntay jid ahaanna waa wax liita ilmaa dhalan ilmaha maxaa la dhihi doonaa wixii waxbaa isku khariban marka sidaa daraaddeed waa arrin foor kale taa iska daayab rabbi subxana watacaala ha ku noqonina ayib markay saa u caddaatay kadib oo aayadahaynu soo degeen ninkii hooyadii waxaan dhilaha ninkii aabihii haweentuu ka dhintay guursadaayey xukunkiisu waa dil qoorta in loo dheereeyo xadiidka bara ibnu caazib ee axmed iyo amsunanku ay soo saareen wuxuu yidhi waxaan arkay abtigay alxaaris ibnu cumayr oo calan wata calan babinay markaasaa yidhi abtiga xaggee u socotaa ciidanna waa wata calanna waa wata wuxuu yidhi nebi maxamed baa isoo diray sal ly slm nin hebel la yidhaahdo oo aabihii xaaskuu ka dhintay guursaday qaba baa la ii soo diray soo dilay buu yidhi calanka saasaan usidaa ninkaasaa rabaa bui inaan qoorta usoo dheereey marka xukunkiisu waxa weeyaan waa dil saas weeyaan sunni iska cad sooma iska cad ayib waa soo galay aabaha iyo awgawa aabaha iyo awowga iyo kuwaasaa soo galay maana walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa wixii ay guursadeen aabaa'ukum aabbayaashiin oo min annisaai dumarka ah ilaa maa qad salafa wixii hor maray mooye oo horay u dhacay islaamka ka horoo taa waa laydinka cafin inahu kaasi guurkaa la guursado aabba haweentii uu furay ama ka dhintay kaana wuxuu ahaaday faaxishatan xaalad fool xun wa maqtan iyo cadho wa saa'a waana xumaaday sabiilan jid ahaan jid ahaanna waaba u xunyahay xurimat calaykum ummahaatukum dumarkii baa lasii wadaa xaaraamta inaga ahaya in la guursan karaynin xurimat waa la xaaraamey calaykum dushiina waxaa laydinka xaaraameyey ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xaaraameyey guurkaa laga wadaa hooyada yani iyadu xaaraamay laakin guurkeeda laga wadaa waxaan hor soo socdo dhan kuwa soo socdan guurkooda laga wadaa macana xurimat waa la xaaraameyey calaykum dushiina waxaa laydinka xaaraameyey ummahaatukum hooyooyinkiin iyo wa banaatukum gabdhihiina gabdhaha dhasheen wa akhawaatukum gabdhahaad walaalaha siin wa cammaatukum eedooyinkiin aabayaashiin la dhashay wa khalaatukum habaryarihiin hooyooyinkiin la dhashay wa banaatu lakhi walaalka gabdhihiisa adeerka aad u tahay wa banaatu lukti walaasha gabdhaheeda ood adsiga u tahay wa ummahaatukum iyo hooyooyinkiin allatii hooyooyinkaasoo arbacnakum idin nuujiyey haweenka aan idin dhalin laakiin naaskooda aada nuugteen wa akhawaatukum iyo gabdhaha walaaladiina ah min alradaacati nuugmada darteedna walaala idinku ah kuwa aad gabdhahaad naaska wada nuugteen ayaguna waa idinka xaaraam wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina aad qabtaan ee xaasaskiina ah hooyooyinkood xaaskaaga hooyadeed waa soddonkaa sooma wa ummahaatu nisaa'ikumna waa laydinka xarim wa rabaa'ibukum rabiibooyinkiina gabdhaha aada rabaayadaysaan allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhab dhabtiina ku jirta dhababyaalkiina ama dhabihiina ku jira maanaa dhabta waxaa la yidhahdaa labada bowdi korkoodaa la dhaha saas maanaa marka waxa weye waxaa laga wadaa xanaanaynaysaan oo idinka idinku husno wa rabaa'ibukum gabdhaha aada rabaayadaysaan allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhababyaalkiina ama dhabihiina ku jiro min nisaa'ikum dumarkiina ka ah min nisaa'ikum dumarkiina ka ahaaday allaatii dumarkaasoo dakhaltum aada galmooteen bihinna ayaga aada u galmooteen rabaa-ibtu marka waa gabdhaha gabadha xaaskaagu dhalay ee yaa la yidhahdaa rabiibada la yidhahda xaaskaaga nin kale u dhashay adiga marka waxay kuu tahay rabiibay kuu tahay dumarkiina aada u galmooteen ood is aragteen gabdhaha ay dhaleen ayagana macnaha wax waa laydinka xaraamay ayib fain lam takunuu haddaydaan ahayn dakhaltum kuwa u galmooday bihinna haddaydaan yani waxa weya u galmoonin hooyooyinkii oo waxaa laga wadaa gabadha hooyadeedii gabadha hooyadeedii aada wada joogteenee guursatay rabiibadaada hooyadeed haddii aydaan u galmoonin falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahaanin inaad gabadhii guursataan haddaydaan u galmoonin gabadhii waa guursan karta laakiin haddaad u galmooteen gabadhii ma guursan karta saas maana wa xalaa'ilu abnaa'ikum baa laydinka xaraamay wiilashiina kuwa xalaasha u ah yani xaasaskooda wiilashiina xaasaskoodana waa laydinka xaraamay alladiina wiilashaasoo min aslaalikum yani dhabaryaalkiina ka soo baxay dhabaryaalkiina ka ahaa maaha kuwaad sheegataan ood meel kasoo heshan oo iska sheeganaysaan waa kuwa dhabarkiina kasoo go-ay wa an tajmacuu baa laydinka xaraamay inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba walaalo laba gabdhood oo walaalaha inaad isu keentaan oo meher iyo guur isugu keentaan baa laydin diiday ilaa maa qad salafa wixii horumaray mooye ina allaha allana kaana wuxuu aday afuuran midkii dumarka xaaraanta ka en kaag aada guursan karin haddaad tidhaahdo yaan guursan karaa oo ii banaan dumar oo dhan baad guursan kartaa inta lasoo reebay mooye inta ku banaan baa badan soo ma inta aan ku banaanayn baa yar intii aan ku banaanayn baa marka la sheegaya waxaa la sheegay marka nasabka iyo xagga wada dhalashada qaar baa xaaraam ku noqda qaarna waxay xaaraam ku noqdaan xagga nuugmada naas baad wada nuugteen xaggaana way ka timaadaa qaarna waxay xaaraam ku noqdaan xagga xididnimada xidid bay ku yimaadeenoo waa guur bay ku yimaadeen saddexdaa jihay ka yimaadaan kuwa ku imaanaya nasabka iyo wada dhalashada ku imaanaya toddobuu qur-aanku sheegay toddobada way hooyooyinka gabdhahaaga aad dhashay gabdhaha kula dhashay eedooyinka habaryaraha iyo gabdhaha walaalkaa dhalay ee aad u tahay adeerka u tahay iyo gabdhaha walaashaa dhashay ee aad u tahay adsiga u tahay intaasi wada dhalashay ku yimaadaan kadib baa waxaa loo gudbay kuwa ku yimaada nuugmada islaanta aan ku dhalin laakiin naaskeeda aada nuugtay ma guursan kartid gabadha ay dhashay ee walaasha ee xagga nuugmada kugu walaalkaana ma guursan karti labadaasaa laga sheegay laakiin axaadiista nebiga waxay tihi yaxrumu min anasab yaxrumu min alridaaci maa yaxrumu min annasab in alla inta xaaraam ku noqota nasabka oo dumar ah baa nuugmadana xaaraam ku noqota waxa way macnaha xaaska aad nuugtay naaskeeda hooyadeed xaaraan bay kaa tahay ayaduna xaaraan bay kaa tahay gabdhaha ay dhashay xaaraan buu kaa yahay walaasheed xaaraan bay kaa tahay ninka aad habaryartaa way markaa sooma habaryartaa way oo xagga nugmada kugu ah ninkan naaska irmaaneeyey oo islaantan qabay aad caanaheeda nuugtay isagana gabdhihiisa ma guursan karti sooma waxaadan guursan karin walaashii baadan guursan karin oo eedada ah marka sooma marka kan wax nuugay dhankiisa iyo dadkii isaga uu la dhashay xaggooda xaaraamnimadu soo aadi mayso laakiin isaga xagga dadkii uu nuugay baa waxaa gelaya sidii nasabkao kaleeta waxaa u gelaya taxriimka tani hooyay u noqon inta la xidhiidhana waa walaalo waa habaryar waa eedda wakan xadiista nabigaa tagtay salawatu rabbi waslamu caleyh intaasina xagga nuugmaday ka yimaadaan kadib baa waxaa la gudagelay kuwa ku yimaada xagga xidhiidnimada xidhiidnimada kuwa ku yimaada horey waxaa loo soo sheegay aabbahaa xaaskiisa sooma aabaha xaaskiisa waa lasoo hormariyay waa lasoo sheegay xididnimay xaaraam ku noqonaysa leanna nasab idinkaga dhexeeya maydaan wada dhalanay sooma ayib waxaa lagu daray oo lagu intaa lagu siyaadiyey xaasaskiina hooyooyinkood waa islaanta sodohdaa ah ama u galmood xaaska ama ha u galmoonin mar hadduu meher ku dhaco hooyadeed xaaraan bay kaa tahay saadaad u mehersataba haddaad furto hooyadeed ma guursan kartid oo ummahaatu nisaa'ikum sodohdaa wey waxaa lagu daray oo iyadana ku xigta warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaxa calaykum gabdhaha ay xaasaskiinu dhaleen oy nirro kale u dhaleen oo rabiibada ood idinku rabaayameynaysaan dhabtiinana ku jiro dhabta waxaa laga wadaa xanaanadiina ku hoos jira oo idinku xanaanaynaysaan kuwaasina iyagana guurkooda idinma banaana shardi baa ku xidhan shardi baa ku xidhan taas shardiga ku xidhan muxuu yahay waa markaad hooyadeed u galmooto markaasay xaaraam kaa noqonaysa haddii hooyadeed intaad meheriso uun aydaan weli isu galmoonin ood markaa kala tagtaan gabadhii rabiibadaadaan ma guursan kartaa ha waad guursan kartaa wy ha shardigaasaa lagu xidhay iyada markaad hooyada is aragtaan gabadhan hooyadeed oo aad yani isu galmootaan oo aad isu tagtaan markaa unbay gabadhu xaaraam kaa noqon laakiin meherin keliyeta xaaraam kuma noqoto intaqur-aankaadhigaayaddaa intaba sheegtay waxaa lagu xijiyey waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum wiilasha aad dhasheen oo dhabarkiina ka yimid ama wiilashii caruurtiinu sii dhale ood awogowtiin mana leanna dhabarkiina ka yimaadeen ilmahaagu wuxuu sii dhalay soo dhabarkaaga kama imaan waxaa laga saarayaa marka la leeyahay dhabarkiina ka yimid wiilal ay sheegan jireen baa jira rag yani waxa weya ilmo kale ilmo rag kale dhaleen baa intaad soo qabsatood iska korsato buwaadhowna kugu abtirsan waxay dhihi jireen marka aladciya qur-aankaa lagu tegi doona qur-aankaaba ka hadlay macnaha saas weyaan marka taa kuwa ma ah kuwaasi haweenka ay qabaan wiilasha sheegadka ah haweenka ay qabaan ayagaba waad guursan kartaan hadday furaan ama kala tagaan laakiin laakiin kuwa aydan guursan karaynin xaasaskooda waxa weeyaan waa kuwa idinku aad dhasheen ee dhabarkiina ka yimid iyo kuway sii dhaleen saas wey maana iyo kuway sii dhaleen xaasaskooda saas wey maana kuwaasaan idin banaaneen ta lagu xijeeyey waxa weeyaan waa an tajmacuu bayna alukhtayn laba gabdhood oo walaalaa inaad isla guursataan inaad laba gabdhood aada isu keento walaalaa lama ogolo haddaad rabto tan guurso haddaad kala tagtaan tii aada guursatay teeg tii kale waad guursan kartaa marka kadib laakiin waxaa la diidan yahay inaad isugu keento hal xadhig waxay sunnada nebigu ku dartay sal alay wasalam gabadha iyo habaryarteedna xadhig laysuguma keeni karo gabadha iyo eedadeedna xadhig laysuguma keeni karo maxaa yeelay dumarka haddii xadhig laysugu keeno soo masayr iyo ficilkan iyo qaroof kama dhexeey hadda labadii gabdhood walaalahayd baad isku diri adugu qaraabadaad isku diri oo gabadh iyo eedadeed baad macnaha waxay isu marin ood isku jabinaysa waxaa laga dagaalamayaa yani qaraarogoysnimada iyo madarada ka imaanaysa ee soo dhexgelaysa dadkii wada dhashay baa laga dagaalamaya saas daraaddeed kuwaas isuma keeni kartaan saas way macnaha laakiin mid walba gooni waa u guursan karta wixii horay u dhacay mooye wixii horay u dhacay ninkii hooyadii ninkii macnaha laba gabdhood oo walaalaa isla qabay ama gabadh iyo eedadeed ama gabadh iyo habaryarteed waxaa lagu yidhi mid doono ta kalena fur markuu soo islaamay ilaa maa qad salafow wixii laakiin horreeyey laysu dhaas saas way macnaha walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa wixii ay guursadeen aabaa'ukum maya xurnima dhe waa laydinka xaraameeyey calaykum dushiina waxaa laydinka xaraameeyey ummahaatukum hooyooyinkiin guurkoodaa laydinka xaraameeyey wa banaatukum iyo gabdhihiinni aad dhasheen xataa gabadhaas zinaba ku dhal hadaad rabto xataa hadday gabadh zina aad ku dhashay ay tahay waa xaraam inaad guursato saasay maana wa banaatukum bay soo gelaysa soo gabadhaadi waa biyahaagii weye walow biyo khariban ba ha ahaadeen lakin waa biyahaagi ama guursan karta wa banaatukum iyo gabdhihiinna wa akhawaatukum iyo walaaladiin gabdhaha aada walaalaha tihiin ama xagga hooyo ama xagga aabe ama labadaba wa cammaatukum iyo eedooyinkiin wa khaalaatukum iyo habaryarihiin wa banaatul akhi walaalka gabdhihiisa oo gabdhahaada adeerka u tahay wa banaatul ukhti walaashaa gabdhaheeda oo gabdhahaada abtiga u tahay wa ummahaatukum baa laydinka xaraameeyey hooyooyinkiin allatii hooyooyinkaasoo ardacnakum idin nuujiyey nuugmada xaaraamaynaysa waa inuu shan goor ilmuhu naaska nuugo shan gooroo mid walba intuu afka gashaday isagu iskii uga tegay markaasay xaaraam noqona oy nuugmada xukunkeedu ka dhalanay waxaa kaloo shardi labaad ah ilmuhu inuu laba sano ka yaryahay nin weyn naas uu nuugay waxbuu tari maayo saas maana labadaa qeyd waxaa laga fahmayaa xadiista nabiga sal alay slam masale khaasaa jirta iyadu masaladaa khaaskaa meesheeda leeda kutubulfiqi baa lagaga hadlay axaadiista laakiin asalku waxa weye ilmuhuna waa inuu laba sano ka yaryahay marka labaadna shan goor waa inuu nugo naaska markaasaa xukum ka dhalanaya saas ayib wa ummahaatukum iyo hoyooyinkiin allatii kuwaasoo ardacnakum idin nuujiyey wa akhawaatukum iyo gabdhaha walaaladiina min arabacati nuugmada darteed walaala idinku ah xagga nuugmada idinka walaala kuwii kana sheegnayna waa lamid wa ummahaatu nisaa'ikum baa laydinka xaraamay hooy yani xaasaskiina hooyooyinkood xaaskaad qabto hooyada waa sodoxdaa wey wa rabaa'ibukum baa laydinka xaraameyey rabaayadihiina gabdhaha aad rabaayadaysaan allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhababkiina ku jira yani dhabyaalkiina dhadsiina saaran dhadta saaran waxaa laga wadaa adigaa xanaanaynay leanna hooyadeed bay gabadhu inta badan la socotaa ninkii guursada islaam gabadh wadata isaga unbay hoos joogiya xanaanayn sooma fii xujuurikum saasaa laga wadaa ma laga fahmayaa haddaadan markaa adiga ayna ku hoos jeegin oo aabaheed la jirto ama cid kaleba ku akorto waad guursan kartaa miyaa laga fahmaya waa laga fahmi karaa laakin fahamkaasi sax maaha saas maan kharaja mahraj alqaalib baa la yidhahdaayo sida u sida u badan unbaa la cabiray sida badan baa waxay tahay gabadha haddii ay hooyadeed inay la socoto yani waxa wey hadday hooyadeed la socoto hooyadeed iyo aabeheed ay kala tageenna ninka kale hooyadii hooyadeed qaba inay ku hoos nooshay saasaa badan sida badan unbaa la cabiray mooye ma fahamkaasi macnaha meesha kuma jira saas ma hadday rabiibo tahayba khalaas oo hooyadeed guursato wa rabaa'ibukum rabiibooyinkiina allatii kuwa allatii kuwaasoo fii xujuurikum xanaanadiina iyo dhabtiina ku dhex jira kuwaasoo min nisaa'ikum dumarkiina ka ahaaday dumarkiina xaasaskiina ka ahaaday allatii xaasaskaasoo dakhaltum aada dukhuusheen ood u galmooteen bihinna iyaga kuwaad u galmooteen rabii gabdhahay dhaleen basawa waa lasii cadeeye waxaa la yidhi fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum kuwa u galmooday bihinna iyaga falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahaanin ay fii nikaaxihina gabdhaha inaad markaa guursataan dambi idinka soo gaari maayo maadaama aadan u galmoonin hooyadeed oo meher keliyata unu dhacay saas mana wa xalaa'ilu abnaa'ikum baa laydinka xaraameeyey wiilashiina xaasaskooda xaliila xaaska la yidhahda maxaa yeelay xalaal bay u tahay wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiina xaasaskoodana waa laydinka xarameeyey aladiina wiilashaasoo min aslaabikum dhabaryaalkiina ka ahaaday dhabarkiina ka soo baxayo idinku aad dhasheen wa an tajmacuu amaa kuwa aad sheegateen maya iyaga waad guursan kartaan hadday xaasaskii ay kala tagaan waad guursan kartaan fii suurati laxzaab bay ugu imaan doontaa falamaa qadaa zaydun minha watara zawajnaakaha likay laa yakuna cala lmu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaaihina ha meeshaasaa lagu buriyeyo nabiga sal lay slam zayd oo sheegan jiro wiilk wiil ahaan uu ka dhigan jiray ayaa waxaa lagu yidhi gabadhii waxaa loo guuriyay xaaskiisii oo uu furay nabigaa guursaday sal lay sl ilahay baa u guuriyey maxaa loogu guurinayay dhaqankii horee jiray baa la burinay marka kaad sheegatay eed meel ka soo heshay ama si uun kuugu tirsan gabadhuu furaayay waad guursan kartaa saas laakiin kaada guursan karin waa midkaad ugu dhashay kaa soo baxay wa an tajmacuu inaad kulmisaan baa laydinka xaarameeyey bayna alukhtayni labada walaalaha dhexdood labada gabdhood ee walaalaha ilaa maa qad salafa wixii hormaray mooye waxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahaday hafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan wlmuxsanaatu weli waxaa la sii wadaa dumarka aan idiin banaanayn guurkooda wlmuxsanaatu kuwa la ilaaliyey oo guurka lagu ilaaliyey muxsanaatka kelimatu lixsaan saddex macno ama afar macno loo isticmaala intaba meeshaan aan lagu isticmaali doona haweenka la qabo muxsanaad waa la yidhahda haweenka xorta ana muxsanaad waa la yidhahda haweenka dhowrsoon oo zinada ka dhowrsoon oo cafiifaadkaana muxsanaad waa la yidhahda intabana meeshaa lagu isticmaali doona waa hal kelimo oo saddex macno qur-aanka ku kala isticmaalayo wlmuxsanaatu kuwa la qabo oo min annisaai dumarka ka mida ayaa laydinka xaraameeyey halkii hore ay ku xidhantay xurimadii hore bay ku xidhantay waxaa laydinka xaraameeyey oo kale wlmuxsanaatu baa laydinka xaraameeyey kuwa la qabo oo min annisaai dumarka ka mid ilaa maa malakat waxay hanata mooye aymaanuku midigyaalkiinu addoommo aad gaalo kasoo qabsateen mooye kitaab allah taxriimka iyo xaaraamayntaas kataba alla waa qoray oo waa waajibiyey kitaab allahi qoridda ilahay calaykum dushiina ilahay baa dushiina ku qoray oo laazim ka dhiga arrinkaa isaga wa uxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka maa waraaa dalika dalikum kiinaa lasoo sheegay saa loo soo faahfaahiyey wixii ka soo haray waa laydin xalaaliyey intaa lasoo sheegay wixii ka dambeeya waa xalaal an tabtaquu baa laydiin xalaaleeyey inaad raadisaan biamwaalikum xoolihiina inaad ku raadsataan muxsiniina idinkoo ilaashan xaal aad tihiin kuwa ilaashan oo zina ka ilaashan hayra musaafixiina kuwa biyo iska qubaya keyrkoodna ah kuwa biyo uun iska qubayo iska zinaysanayana aan ahayn fama stamtactum famaa shaygii istamtactum aad ku raaxaysataan bihi isaga minhunna dumarka xaggooda aad kaga raaxaysataan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajriyaalkooda siiya meherkooda siiya fariidatan xaal uu yahay mid la waajibiyo ilahay waajibiy subxana wa tacala walaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahani fii maa shaygii dhexdiisa dembi idinka soo gaari maayo taraadaytum aada raalli isaga noqotaan bihi isaga min bacdi alfariidati waajibinta kadib markii la gooyo alla waajibiyey kadib haddaad raalli isaga noqotaan dambi idinka soo gaari maayo ina allaha allana kaana wuxuu ahaaday caliiman kii cilmi badan xakiiman oo falsano xikmad badan buu rabbi noqon subxana wataala xikmad leh qaybtan ugu dambaysa ee lagu khatimay dumarka aan la guursan karin waa dumarka xaaska leh waa dumarka ragga leh macnaa la qabo xaasaska la qabo ma guursan kartaan maxaa yeelay almashhuulu laa yushaqal saas weyaan qoorteedu waaba mashquulsan tahayba weel buuxa meel wax lagaga shoo miyuu leeyahy laba xarig ma qaban karaan haweeneyda hal xarig baa haya xarig labaadna ma qaban karo marka dumarka la qabo waa laydinka xaaraamay ayib waxaa laga soo reebay ilaa maa malakat aymaanukum wixii gacmihiin iyo midigyaalkiinu ay hantaan mooye oo waxaa laga wadaa gaalada dagaalku idinka dhaxeeyo haddaad dumarkooda soo qabsataan gacantana aad ku dhigtaan addoommay noqonayaan soo ma ninkii ay ku hagaagtay ee la siiyey soo uma banaana ka waran hadday nin lahayd markii lasoo qabsanayay ayadoo nin lebaad soo qabsateen ninkeediina meeluu ku furay ma jiro waa un laga soo qaatay markii la islaayaa laga soo qabsaday adigay kugu soo wareegtay ma u galmoon karta xaas ma ka dhigan kartaa haa waad ka dhigan kartaa ilaa maa malakat aymaanukum maxaa yeelay xaliggii ka dhexeeyey iyadiyo ninkeeda intaan la soo qabsanin meesha waaba ka baxayba laakiin ninkeedii weli waa tirsanayaa soo ma ninkeedii gaalka ay laga soo qabsaday weli waa u tirsanta marka waa nin bay lahayd ninkiina ma furin haddana way idiin banaanta waa kuwaa lasoo qabsaday saas weyaan waxayna ku timid yani duulaankii awtaas xunayn kadib markii addoommo fara badan lasoo qabsaday kadib ayay saxaabadu waxoogaa waxay ka gaws qabsadeen oo ka gaabsadeen dumarkii lasoo qabsaday ee nimanka lahaa inay xaasas ka dhigtaan oy addoommo ahaan ugu galmoodaan way ka yaraan waxoogaa way ka yargaan waxay yidhahdeen niman bayba leeyihiin ayaddana marka soo degtay laleeyahay nimankoodii hore wax ka soo qaad male maadaama idinku haddaad soo qabsateen khalaas waxaa la rabaa un in aad sugto un in hal inta ay hal mar caadadu ka imaanayso istibraa baa la yidhahda hal xaydo oo lagu hubsanayo inay caloosheedu maranto makaankeedu maranya wax ilmaa uusan ku jirin lagu hubsanayo halkaa unbaa la sugi halkaa haddii la helo ninkii ay soo gashay helay ee gacanta ku dhigay waa u banaantay marka waa axkaamta addoommada waagii uun bay jirte hadda hadda addoommo miyaa jira axkaamta addoommada in badan lagama fahmi karaba maxaa yeelay dhaqankoodii baa yaa zuulay inta badanna markay jihaadku dhacan bay timaad sideedabana addoonnimada waan u tegi doonaaye wax shareecada islaamku ay abaabul ugu jirto oo ku dadaalayso dadka in la addoonsado maba ahaba axkaamta aad aan uga uga khaldannahay bay ka mid tahay in wax la addoonsado waxay ahayd waaqicii waagaa jiray ee bulshooyinku ku dhaqmi jireen oo haddii la kala adkaado lays addoonsan jiray islaamkuna tii unbuu maray maxaa yeele haddii lagu addoonsanayo adiguna una wax addoonsato haddaad tidhahdo addoonsi ma jiro adigana dadkaagii la addoonsanayo waa inaad yani waxa weye tillaabada lafteedii qaado laakiin islaamku wuxuu aad haddana u tirtirsiiyey in la yareeyo horta jidadka wax lagu addoonsanayo leanna jidad badan ba wax ku addoonsan jireen talabaadna dadkii la addoonsaday in la xoreeyo la sii daayo islaamku aada ugu dadaalay adduunku hadda hadduu isku raaco addoonsiga hala daayo islaamkuna qayb buu ka geli shareecana maanaan bedelin ya adduunku hadduu isku raaco addoonsiga hala joojiyo oo saa la wada fuliyo annaguna dhinac baan ka nahay maxaa yeele diintanadaaba ku dadaalaysaba dadka hala xoreeyo saas wey maana waaqic markaa jirin baa lala tafaabinahay sidaas waa meesheedan manaa ugu tegi doona waqtigeedan faahfaahin doona insha allah tacala dumarka marka iyagoo la qaba ay idiin banaantay inaad guursan karaan waa guursan kartaan waa un kugua wixii intaa lasoo sheegay ka soo haray waad guursan kartaan oo dumarka ah ha seebaad ku laydinku xalaal xalaal idinku yihi ma inaadun sida xoolihii oo kaleeto u doonataan maya an tabtaguu biamwaalikum inaad xoolihiina ku raadsataan ood xoola ka bixisaan ma aha inaad gabaati iyo yarad ka bixinaysaane waxaad ka bixinaysaan meeri baad ka bixinaysaan guri baad u dhigaysaan masruuf baad u samaynaysaan xoolihiina aad ku raadsanaysaan si cadoo la yaqaanaad bulshada dhexdeeda uga guursanaysaan saas inaad ku raadsataan baa la raba idinkoo isdhawrayo oo zine iska dhawray oo musaafixiin aan ahayn oo musaafixinta waxaa la yidhahdaa waa kuwa zinaysta waxaa laga keenay yani daadintaa la yidhahda saiga manaa kelimada asalkeedu waa daadinta maxaa yeelay ninka zaaniga zinada ka dhaqan dhigtahay danta ugu weyna uu leeyahay biyahan iska daadin soo saas ma waa biyahan iska daadin ilmo dhal kuma jirto reer tabca kuma jirto yani waxa weeyaan qaraabo iyo ehele iyo yeelo kuma jirto ahdaabtaasoo dhasayntisa ma xoogaagan ku hayo un iska balqi unbaa ku jirto bas saas daraaddeed baa waxaa loogu itlaaqay oo loo yidhi musa hayra musaafixiina kuwa uun biyaha iska daadinaya keyrkood xaalaati kuwa ma saas ma aha ee si wanaagsan oo habaysan haweenka wixii aad kaga raaxaysataan oo markaad u galmootaan meherkoodii siiya horaynu usoo marnay axkaamta meher hadday idinka raalli noqdaan oo markaa kadib wax idin cafiyaan ama idinku soo celiyaan meherkiina dembi idinka soo gaarh maayo iyadana dembi ka gaarh maayo idinkana dembi idinka gaarh maayo waad qaadan kartaan macnaha fa in tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an mariyan samayna soo mare sidoo kale wey macnaha waalmuxsanaatu baa laydinka xaaraameeyey dumarka la qabo oo min annisaai dumarka ka mid kuwa la qabo ayaa laydinka xaaraameeyey guurkooda oo min annisaai dumarka ka mid ilaa maa malakat kuwa ay hanatay mooye aymaanukum midigyaalkiinu ay hanteen oo aad soo qabsateen mooyaane hal dhiig ah ama hal caadaab aad u sugaysaa intay helayso marka kadibna waa ku banaanta kitaab allah alla wuu waajibiyey kataba waa waajibiyey daalika arrinkaa kitaaballahi waajibinta ilaahay calaykum dushiina idinku waajibiyey afartaa dumarka iyo axkaamta laga soo hadlay yaad guursan kartaan yaydaan guursan karin waa axkaamta ilahay idinku waajibiyey wey maanaa idin waajibiyey ayib muxsiniina xaala atiin wauxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydin xalaaleeyey maa waraaa dalikum kiinaa lasoo sheegay wixii ka soo haray oo dhan baa laydin xalaaleeyey oo dumar ah intaa marka la sheegay wixii ka soo haray way ku bannaantay guurso an tabtaquu baa laydin xalaaleeyey inaad raadisaan raadsataan biamwaalikum xoolihiinna inaad ku raadsataan hadday addoommo yihiinna inaad xoolihiinna ku gadataan hadday haween xor a yihiinna inaad xoolihiinna ku guursataan fa aatuuhunna muxsiniina xaalo aad tihiin kuwa ilaashan oo zinada ka ilaashan hayra musaafixiina kuwa zinaysanayana keyrkooda xaalaatihin kuwa aan zinaysanaynin xaal aad tihiinoo zine ka fog fama stamtactum wixii aad raaxaysataan bihi maaga minhunna dumarka xaggooda waxaad kaga raaxaysataan oo galmadii ah fa aatuuhunna siiya ujuurahumna ajriyaalkooda siiya waxaa laga wadaa meherkii baa laga wadaa fariidatan xaal uu farad iyo waajib yahay ilaahay waajibiyey walaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahaanin fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaari maayo taraadaytum aad isaga raalli noqotaan bihi isaga min bacdi alfariidati waajibinta kadib markii ilaahay gooyo waajibiyey kadib ama aad isla garateen oo waaj la waajibiyey kadib waxaad isu cafidaan ama adiguba gabadha aad ugu siyaadisoo tidhaahdo meherkii yani boqolka dollar ahaa shan boqol baan kaaga dhigay taasi dasi male waxaad isu garataan ood isu siyaadisaan waa idinka ina allaha alle kaana wuxuu ahaday caliiman midkii cilmi badan buu ahaday xakiiman oo falsam rabbi ahaday subxana wa tacaala shay walba meeshiisa dhiga wey allah subxana wa tacala waman lam yastatic minkum qawlan aayadda iyada shiicada waxay u daliishadaan mas'aladan mutacada la yidhahdo mutacada haweeney uu wakti lagu heshiinahayo inta uu maalmo la wada joogo waxoogaana la kala qaadanayo kadibna la kala tegayo mutaca la yidhahdaa islaamka bilowgiisii horay banaanayd laakiin waa la nasakhay oo waa la bedelay aayadduna xukumkaas ma faa'iideynayso lagamana fahmayo ee waa guurkii caadiga ah mutaco shiicay gooni ku tahay iyo wixii raaca waana masale khaldan wey hadda waman ciddii lam yastatic aan aan karin oo minkum idinka idinka mida dawlan tabar ahaan dawlan yacni hodantinimo ahaan ama hodantinimo xaggeed iyo tabar ahaan ruuxii ku kari waaya an yankixa inuu guursado almuxsanaat kuwa horta almu'minaati ee mu'minaadka ah fa mimaa malakat falyankix ha guursado mimaa mimaa kuwa xaggood waxa ka guursado malakad ay hanatay aymaanukum midigyaalkiinu oo min fatayaatikum hablihiina ah almu'minaati ee mu'minaadka ah wallahu alle ayaa aclamu ogaansho badan biiimaanikum iimaankiina alla ogaansho badan bacdukum qaarkiina min bacdin qaarka kaluu ka ahaaday oo waad isdhasheen oo isku diinna waatiin fankixuuhunna guursada biidni ahlihinna ehelkooda iyo dadkooda idankooda ku guursada ehelkooda yani waa sayidiyadooda dadka iskale idankooda ku guursada wa aatuuhunna siiya addoommadaasi gabdhaha addoommada ujuurahunna ajiriyaalkooda siiya bilmacruufi si wanaageeda la yaqaano ku siiya muxsanaatin xaalo ay yihiin kuwa dhowrsoon oo sina ka dhowrsoon hayra musaafixaatin kuwa biyo iska baadinaya eyrkood xaalo ay yihiin kuwa zinaysanaya eyrkood xaalo ay yihiin walaa mutakhidaati akhdaan wadaay hoosaad ama saaxiib hoosaad kuwa samaysanaya eyrkood xaalo ay yihiin ayib fa idaa goortii uxsinna la dhowro oo guur lagu dhowro fain atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin middii foosha xumayd mid foolxun hadday la yimaadaan fa calayhina dushooda waxaa ahaaday nisfu maa shay niskii cala almuxsanaati kuwa xortaa dushooda ahaa oo min alcadaabi ciqaab ah wixii kuwa xortaa dushooda ahaa oo ciqaab ah niskii ayaa markaa la marinaya daalika arrinkaa oo gabdhaha addoommada guursigoodihii liman cidun buu u sugnaaday khashiya ka cabsada alcanata zina ka cabsada oo minkum idinka idinka mid wa an tasbiruu inaad sabirtaan baana khayrun lakum idin khayr badan wallahu allana hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista wey alla subxana wa tacala tanina waxa wey waa arrin hadda waaqicaanan aynu joogno aan macnaha waxa weye inoo suuroobi karaynin maxaa yeelay addoommada ay ku saabsan tahay baaban joogin ba hadda ninkii gabadh xor ah dumarka xorta ah kharashkooda ka bixi waayo ma guursan karo tabartid maayo maarta meherkiina kama bixi karo gurigii iyo masruufkii wixiina ma heli karo ninkii tabar u waayay inuu kuwa xorta a guursadee mu'minaadka ah ha guursado gabdhaha addoommadae gacantiinu ay hanteen kuwaa waxa ka guursado hablihiinna mu'minaadka ah ee gacmihiinna ku jira ee addoommada ah ha ka guursado carabta dhexdeeda addoommada guursigooda haba banaanaado way samayn jireen laakiin haddana wax xun bay u arki jireen shay xun oo liita bay u arki jireen maxaa yeelay addoonta guursigeedu waa yani waa ninka sayidka iskale baa iska maamulan ma aha inuu xagga gogosha maamulanayo laakiin isagaa u taliya xorba kuma ahbo ta kaleeto carruur hadday kuu dhasho carruurtii waxay noqonayaan addoommo sayidkaa iskale adigu macnaha waxa weya maarata meesha un dantaada ku gudo bas ka dhaqaaq laakiin carruurtii addoommay noqonayaan sayidkii iyada iska lahabaa iyagana yeelanaya saas daraaddeed mayna jeclaan jirin addoommada guursigooda shareecaduna maba ogolaba guursigooda hal xaalad baa lasoo reebay marka ninkii guri keri kari waayay inuu haweenka xorta ah guursadoo kharash u waayahay gabdhaha addoommada waxa ka guursado maadaama marka waxoogaa nafta bini aadamku ay diidan tahayoo yani ay ka boodayso waxoogaa waa la yaro sasabay oo waxaa la yidhi wallahu aclamu biiimaanikum gabdhuhu waa mu'minaat iimaankana inay kaagaba sitaan baa laga yaabaa iimaankiina ilahba waxaa kaloo la yidhi bacdukum min bacdin aadan baa iyagaba dhalay isku diinna waa tihiin waad kala timaadeen ha waxoogaa marka isagaa loo qalbi dejinay waa qalbi dejin midaas macna marka waxaa la yidhi guursada gabdhaha markaad guursanaysaanna idanka ehelkooda ku guursada dadka iskale ee gacanta ku haya fasaxooda iyo ogolaanshahooda ku guursada markaad guursataanna meherkooda siiyo si la yaqaana ku siiya meher baad ilaan u magacaabaysaa meherkooda siiya gabdhahaasi xaaladda ay dhowrsoon yihiin oy zine ka dhowrsan yihiin musaafixaadna ayna ahayn oo kuwa zino samaynaya aynan ahayn musaaixaadka oo tii hore lamid musaafixiina baynu soo marnay innaga markaan guursanayno gabdhihiina waxaa la yidhi musaafixaatinoo waa in markay zinada iska ilaalinaya zinadaa laba nooca marka qaabka caadatan loo zinayso dadka zinada ku ibtilaysan baa laba nooca qaar waxa weeyaan waa qaar zinadoodu public tahay cid alle ciddii u timaadaba way ka heshaa cid alle ciddii u timaadaba way ka heli kartaa laakiin maba diidaba ama meehe calan bayba suuratay oo meel lagu yaqaanay jirtaba oo loogu tago kuwa waxaa la yidhahdaa musaafixaat baa la dhaha iska cadiya saas macana qaarna waxa weeyaan waa zinaystaan laakiin zina yara asturan bay zinaystaan walaa mutakhidaati akhdaam baa kuwa lagaga hadlayoo saaxiib hoosaad iyo wadaay hoosaad miday hoos iskala zinaystaan oo isqarsadaan bay leeyihin inta badan tan dambe waxaa sameeya dadka waxoogaa sharaftooda u baqaya saas maana waa islaan marwe ah reer bay ka dhalatay yani nin magacale bay kasoo jeedaa reer magacale bay kasoo jeedaa bulshada dhexeeday magac ku leedahay dadka inta badan sharafta ilaalinaya waxaana ku ibtilaysan baa la dhuunta nin malmar marka ma aadaan ayaguye mid uun gooniyaa jiro oo waxna isla yaqaanaan saaxiibkaa hoose wey marka marka waa mutakhidaati akhdaan zinadaa hoosena iyagoon samaynaynin middaa muuqatana aan samaynaynin labadiiba ilahi wuu sheegay subxana wa tacala saas macana ayib intaa markii la sheegay baa waxaa la yidhi haddii gabdhihii addoommada ahaa marka la guursado kadib ay zinadii ku dhacaan markaad guursateen kadib ayagoo niman leh bayay zina ku dhaceen maxaa loogu talinaya kuwa xorta ah ciqaabtii la ciqaabi jiray niskeed baa la ciqaabaya haweeney xor ah hadday zinaysato maxaa lagu samaynaya hadday guuru horreeyeyna dhagax baa lagu dili soo ma haddii kaloon guuru horreyninna konton jee waxaa lagu dhufanaya boqol jeedan soo ma marka kala bara un baa layidhi ciqaabtii midda xortaa la marin jiray tan u kala bara meeqay noqoni marka konton jeedal bay noqoni tii dhagax ku dilidiina iyada dhagax kuli dilid maba lahaba maxaa yeele dhagax ku dilidda miyaa la qaybin karaa nis nis ma noqon kara ma noqon kara naftu ma qaybsanto maadaama ayna qaybsadi karaynin addoommada gabdhaha addoommada ama guur ha u horeeya ama yuusan u horaynin hadday zinaystaan maxaa la marinayaa konton jeedal in ku dhufto tii xorta ahayd ciqaabtii la marin jiray niskeed xaddeedii niskeedu mariya saas rabbi ilahi subxana wa tacala ayib kadib baa waxaa la yidhi yaa loo ogoliyay guurka gabdhaha addoommada ayaa loo ogolyay waxaa loo ogol yahay uu ninkii zine ka cabsanayo idinka idinka mid ha gabdhihii xorta ahaana ma guursan karo mana joogi karo oo yani waxa weye inuu inuu inuu xaasala waa qasab tabarna ma hayo soom baa la yidhi iyo soonkiina waa kari waayey muxuu samaynaya marka ya kaa un baa loo ogol yahay gabdhahan adoomada inu guursado xataa kaa laftiisa waxaa lagu yidhi inaad iska sabirtaa kuu dhaanta inaad iska sabirtood iska adkaysato baa kuu dhaanta bedelkaad addoon guursana limaada lianna waxa weeyaan haddaad guursato islaantaadii guriga kuu joogtay sayidkii umbaa u ilaano iska kaxaysan wuu la safray hadduu rabo ma aha waxaad u madax banaantahay ma aha waa midda labaadee carruurtii aad ka dhashay addoommay noqonayaanoo mabalhiid ba adugu ninkaasaaba iskale maxaa yeelay sharcigaasaas alwaladu lilfiraash walilcaahiri lxajar buu nabig ur sal lay slm gobasha ayaa gobashan ayaa ilmaha iskale sayidkaa leh ninkan kadaata uun gurigu keenayna ee korka imaadka ee soo galoodkaana dhagax buuba leeyahay hadduu edab darra markii hore ku yimid hadduu yahay mid xataa caadi ku yimid oo addoon ay tahayna sayidkaa iskale ilmaha marka sayidkaa qaadanay marka carruurtaadi yaan addoon noqonin adiga laftaadiina ha isdulaynin iska sabir haddaadan sabri kabrin oo laba isukaa qabato inaad zinaysata iyo inaad addoon guursato markaa addoontii guurso balaayadu way isdhaantahay soma dhibku waa isdhamaaye markaa addoon guurso ayib waman lam yastatic ciddii aan karin waman ciddii lam yastatic aan awoodin oon karin minkum xaalu idinka idinka mid yahay tawlan yacni awood ahaan iyo hodantinimo darteed aan u awoodin ha awood ahaan iyo tabar ahaan aan u awoodin an yankixa inuu guursado almuxsanaati kuwa la dhowray oo la ilaaliyo oo xortaawe almu'minaati ee mu'minaadka fa mima falyanki ha guursado mima kuwa xaggooda waxa ka guursado malakad ay ahaanatay aymaanukum midigyaalkiin oo min fatayaatikum hablihiina ah almu'minaati ee mu'minaadka gabdhaha addoommada ee mu'minaadka ah kuwa ha ka guursado mana kuwa gaalada may wallahu allana aclamu waa ogaya biiimaanikum iimaankiina ilaahay baa ogsoon oo waa idin ogya iyaga iyo idinkaba iimaankiina waa ogya intuu gaarsan yahay bacdukum qaarkiin kuwan addoommada iyo idinkaba bacdukum qaarkiin min bacdin qaar baad ka ahaateen qaarkiin qaar buu ka yimidoo waad isdhasheen aadan baa idin wada dhalay isku diin baa tihi fankixuuhunna guursada biidni ahlihinna ehelkooda iyo dadkooda ogolaanshahooda ku guursada duurka ha ka kaxaysanin ayaga waa in laydin ogolaado waaatuuhunna siiya ujuurahunna ajriyaalkooda iyo meheryaalkooda siiya bilmacruufi si wanaageeda la yaqaano ku siiya muxsanaatin xaala ay yihiin gabdhahaasi kuwa dhowrsoon oo zine iyo xumaan ka dhowrsoon hayra musaafixaatin kuwa zinaysanaya keyrkood xaala ay yihiin ayagoon zinaysanayn oo zina muuqata aan zinaysanayn walaa muttakidaati akhdaan wadaay hoosaad ama saaxiib hoosaad kuwa samaysanaya keyrkood xaala ay yihiin saaxiib hoosaad kuwa aan samaysanaynin xaal ay yihiin ama kuwa samaysanaya keyrkood xaal ay yihiin labadaba dhig karta ayib fa idaa goortii uxsinna la dhowro oo lagu dhowro guur guur ay guursadeen markii lagu dhowro ilaan haweenta markii ay guursato nin leedahay waa dhowrsoonta fa idaa goortii uxsinna la dhowro fa in atayna hadday la yimaadeen calayhinna dushooda waxaa ahaaday nisfu maa shay niskii cala almuxsanaati kuwa hortaa dushooda ah oo min alcadaabi xad iyo ciqaab kuwa muxsanaadka ciqaabtii dushooda ahayd niskeed baa markaa dushooda ah oo la marinaya way macnaha dalika arrin macnaha konton jeedal ah macnaha dalika arrinkaasina guursiga addoommada la guursanaya laga wadaayo liman cid buu u sugnaaday khashiya cabsaday alcanata zina ruuxii ka cabsaday oo iskari waayay oo minkum idinka idinka mid wa an tasbiruu inaad sabirtaan ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badanoo aad dhibka guur la-aanta ku sabirtaan ood ka sabirtaan dumarka addoommada guursigooda wallahu allana hafuurun midkii dhaafo wey oo dhaafidan raxiimun oo naxariistay alla subxana wa tacala hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma wa sallam ala nabiyina